halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com waa maalin axada bisha janaayo sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka maanta waa saddex iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa koodi iyo barkii duhurnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadanayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed iyo samaynta filimada
marka sheekada ayaanle waxa ay ku timid inamo aan asxaab nahay oo mediada iskula jirno oo waddan kale ka yimid oo yimaadeen kenya inay documentary ka sameeyaan burcadbadeeda marka wakhtiga xaadirka anna waxaan joogay boosaaso iyo garowiya dhanka ilaa ayl
ciyaarihii heesihii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka intaan ku guda jirno balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo rasaas culus ayaa ka dhacday xerada ugu weyn ee milatariga burkina faso ee caasimadeeda halkaasi wagaduugu subaxnimadii hore axadda maantay ta ah sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee royters rasaastaasi ka dhacday xerada sanguule lamazana oo iyadu ay degan yihiin taliska guud ee ciidamada uuna ku dhex yaallo xabsiga ay ku jiraan askartii ku lugta lahayd iskudaygii afashilmay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxay bilaabatay shantii aruurnimo bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda burkina faso alasuma maiga ninka la yidhaahdo ayaa lagu xaqiijiyey in rasaastaasi la maqlay lagana maqlay qaar ka mida xerooyinka ciidamada balse dowladdu waxay beenisay wararka lagu baahiyey baraha bulshada oo sheegaya in ciidamadu ay la wareegeen awoodda dalka dowladaasi ku taalla galbeedka iyo bartamaha afrika ayaa ka feejigan afgembiga kadib markii askartii ku guulo ka gaareen siddeed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay waa ciidamada dalkaasi ee afgembigii ka dhacay dalalka maali iyo guine milatariga ayaa sidoo kaleete waxay la wareegeen dalka hajaad sanadkii hore kadib markii madaxweynihii dalkaasi idriis ebi uu ku dhintay fulinta dagaalka burkina faso ayaa waxaa horaantii bishii hore ay xirtay tobaneeye askari oo looga shakisan yahay inay maleegayeen qorshe ay dowladda ku afgembinayeen waxaana xarigaasi saraakiishaasi ku xigtay isbeddel lagu sameeyey hoggaanka ciidamada bishii disembar taasi oo falanqeeyayaasha qaarkoodna ay u arkeen dadaal uu sameeyey madaxweynaha dalkaasi roji kabore si uu markaasi u taageero uga helo gudaha milatariga dhexdiisa waa tahay duhur wanaagsan xaggiina xaggeennana waxa ay dhaaftay shantii iyo barkii aruurnimo eh waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o e da kusoo dhowaada xubintii maanta oo kale aad maqli jirteen ee barnaamijkana ee hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan doorka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sameynta filimada waxaana jabuuti kusoo diyaarisay soona jeedinaysa wariyahayaga sagal siciid faarax
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan jabuuti ayuu mar kale idiinka imanaya anigoo ah sagal siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahaynaysa toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka waxaynu kaga hadlaynaa samaynta filimada waxaana barnaamijkaygala qaybgalaya axmed faarax oo ah aasaasaha rio films islamarkaana ah hal abuuraha filimka ayaanle waxa uuna axmed barnaamijka hibada iyo hal abuurka uga waramay sababtii ku dhalisay filimka ayaanle oo ka turjumaya dhibka haysta dhalinyarada soomaalida
filimka ayaanle qisadiisa waxa ay ku timid waxaana in muddo ah ku mashquulsano oo sameynayay sheekooyinkii kaleeto hadda aan ku sheegay oo kaleeto oo ah mar walba inaan sheeko iga hor imaaneysay marka sheekada ayaanle waxa ay ku timid um, inamo aan uh, asxaabnahay uh, dee oo midiada iskula jirno oo waddan kale ka yimid oo yimaadeen uh, kenya inay documentary ka sameeyaan burcadbadeeda marka waktiga xaadirka anna waxaan uh, joogay uh, boosaaso iyo garow iyo dhanka ilaa ail uh, muddo ilaa iyo dhowr iyo toban ko iyo toban bilood ku dhawaada oo marka documentary aan ka sameynaya burcada burcada badeeda marka waxoogaa khibrad baan u yara yeeshay maadaama dee aad dadkii la cilaaqaadaysid maalin kasla joogto waan yara garanayay marka inamadiina way ogaayeen inaan aniga ku mashquulsanahay marka way ii invite garayeen oo ii yareen yirahdeen kaalay nala joog waqtiga aan interviewka qaadayno saddex bilood ayay ninka war ka duubayeen so marka markaan u imid sida hadda aan labadeena waraysiga isaga qaadan oon kugu hadlayo qofkii xaggaabaan u fadhiistay intay ka dhamaysanayaan so waxaan dhuuxayay de interviewga iyo hadalka intaan dhegeysanayay marka waxaa sugaya qaban waaya sheekada ninkan uu sheegaya iyo burcaddu ka hadlaya sheekadiis waxaa ka mid ahayd inuu kusoo koray boosaaso uu ahaa dadkan kabaha caseeyaha uu ahaa asxaabtiisana mid mid inta ugu yimaada ayakoo saacado xiran ayakoo lacaga wasita uuna diidayay in badan uusan rabin yiri wax burcad waa xaraana ma doonaya laakiin marka dambe ay danta ku qasabtay inay yidhaahdeen niyaha waxaad xirfad u leedahay dabaashi waxay kaalay marka sidaa uu qeyb ooga noqday lacag badanna uu ka sameeyey lacagtii badanna ay dhibaatooyin kala keentay uu ku qasbanaaday marka inuu kasoo cararo meesha oo u yimaado kenya dhexda intuu socdayna lacagtii qaarkood laga dhacay marka taa waa sheeko ahaan laakiin waxaa jiro wax yara waxyaaba yaryaro waxaa jiro oo oo soomaalida luqad ahaan accent ahaan ah so marka aniga waan garan karaya qof reer puntland ah especially haddii la yidhaahdo boosaasya dhanka ah marka ninkan luqaddu ka hadlayay boosaasa inuu taga iska dhaafe beled xaaba muusan tegin xuduud annaka umuusa dhaafin wuxuu soomaali wuxuu ku hadlayay de purely looga hadlo bes nor easternkii dhanka looga hadlo xataa soomaaliga hataa muuse ayaan soomaaliga qolyaha dadka kaleta wadan oo kenya dhinac ka daga marka so accentigiisa midna kuma ayna jirin marka waan u yara dhawaaday markii ay break yara galeen waxaan karoniyo kaalay qof boosaaso kusoo koray kaba ku tirtiri jiray uma ekide maxaad badan ku falay kasto soomaali ahaan bu dee wuxuu igu yeera war bariiska ciid ha igaga shubin raggaan sheekadeeda ay ka heleen anigana waxaan ka helay muxuu ahaa lacagtooda marka dadkan ay beenta u sheegayaan waa dad ajnabiya ha ajnabi caddaanway ha marka nin baa la joogo u tarjumaya laakiin inta aniga hadlaynay ingiriis iyo soomaaliya isku dhex jiraan aan ku hadlaynay marka waan ogahay qof kenya kusoo koray ingiriis ku yaqaanaa laakiin mar kastoo ay ingiriis ku hadlaan ninkan wuxuu weydiinaya maxay dhaheen taana suspicious bay iga dhigto waxaan ku kaalay waaba taqaanay maxaa lagugu tarjumaya marka waxaa marka dambe aan ogaaday inay ay ku shaqaystaan waxaan marka rag waxaa jira raggan la shaqaysta mid usoo raadiyo fixerka oo dadka ajanabiga wariyaasha waxay rabaan u sameeya iyo kan beenta alifaya ha marka ninkaneto waa fixerka oo dee suxufiyiinta la raadiyay qofka ay wareysanayaan marka ay waddan kala yimaadaan mar walba waxaa lala shaqeeya qof local ah oo waddanka degan oo yaqaana marka luqadina ku tarjuma inta badan marka kaasaa marka waxuu de kusoo raadinaya qofka u baahan tahay de hadii waddan faransiis looga hadlaya aan tago ha waa in marka qof kugu soo xiro marka ragga marka u sheega waxan ku yara ninkaneto waa beintii wila dagaalamay meesha gacan qaad buu sameeyey lakin runta waxan ku yara ninkan aad meesha wareysanaysin weligii somali dhinaca muusta taga tegin way aamini waayeen saddex bilood bay reerkiisii soo aroosay iyo waxa dhan bay daba socdeen waxay o dhan waa loo jilay waagii baa ku beryay waxay la aamini waayey ku noqotay marka sheekadii intii laisku bubuuqayay markii dambe heer waxay gaartay layiri boolisaa la wacaya markiibuu marka bilaabay maya markiibuu bilaabay inuu af ingiriis ku caytamo wixii markaasuu yiri daya aniga runtu iska sheegay kii kaleetana fixerkana uu iska baxsaday markiiba marka waxay isku dayeen inay marka sheekadoodii bedelaan oo sheekadii ay daba socdeen oo u bixiyaan the fake pirate marka de sheekadii marka inay inay wadayaan marka marka waxay yidhahdeen ninka waan ku cafinayna laakiin sheekadii marka nala waday hadda marka aan ka dhigno sheekadii inaan ogaanay anigay igu dareen documentarygii igu dhex dareenoo marka duubeen ay yaraysteyn see ku ogaatay dee ninkan inuu yahay marka sheekadii marka waxay u bedeleen ba inuu fake piratekii inuu noqdo ha marka marka waxaan usoo noqonayaa waxa igu dhaliyey sheekada ayaan leh marka marka mesha waxa iga soo baxday inta badan sorry waxaan ka calaacalnaa sheekooyinkana laga sheego oo soomaali dibadda yimaadaan dadkana inta guriga kugu imaadeen soomaalidii la sheekaysteen ay arkeen sheeko kamaysan sameynin inta badan sheekooyinka waxay ku saleeyaan wararka waxaa ka baxa ama haddii documentary waddanka laga sameeyey sheekooyin ama journaal lagu soo qoray ayay marka arkaan taasaa marka lagu salaya inta badan marka waxaa isweydiinis mudan haddii middan yar hadda aniga horjooga u dhacday intee in la eg baa warar waddanka laga sameeyey been abuur ay tahay oo aysan de ku salaysnayn waxa rasmiga ama ama realityga aysan ku salaysnayn dadkana dee dibadda jooga waxay ka aaminayaan waa waxa ay tv ka arkaan runta ay ka arkaan marka haddii uu noqday wax business oo lacag laga sameynayo sidey bay marka ugu yeelan karaysaa muxuu ahaa saameyn mujtamaca marka markaad aragtay dadkani waxay sameynayaan iyo beenta ay sheegayaan si lacag yar ay u helaan oo xataa naftooda riski gelinayso waxaysan weligood sameyn sheeganaya baa tiri allele anigu qudhaydu maa sameyno oo dadka tusno waxaa runtaa ee jira maya taa kaleeta ma aha marka waxaan isku dayay marka in aan de aan raadino oo marka aan ware aan raadino inay sheekooyinkan oo kale jiraan marka waxaan raadiyey ninkii fixerka ahaa marka sheekadiiba sheekada noo dhiibaysay marka waxaa soo baxday in rag lagu soo qoray new york times front bageka aan kasoo helay nairobi oo the security a weligood soomaaliya tegin laakiin ku qoran meesha inay burcaddi uga weynaa yihiin new york timeska ugu weyn weeye ku qoran yahamaya ayaga dee waa marka markaan wareysanay ninka bashiir baa la yihahdaa new york times uu qoran yahay oo leeyahay bashiir oo ilka maxay ahayd jajaban sida jaad u cunaye inta waa ninka ugu khatarsan waa nin laga cabsado waa nin sidana bashiir markaan weydiinay nile bashiir wakaasa bugaas waa ku qoranta inaad burcaddi ugu weyna soomaali tahay wuxuu yidhi ani soomaali maxaan wuxuu yidhi soomaali iska dhaaf aniga intan xuduudda nacam aan u dhaafin ma raggan waxaa beenta ugu sheegta aniga wuxuu yidhi la imaada finland la jiraa lagu yiri yiri ani haddaan burcad ahayo soomaali ka imaada maxaa media uga hadli yiri oon laba boqol shin ooga qaadani ha ma laba boqol oo dollar oo la isii yiri aniga maxaa haddaa burcad lacagaan haysta maxaan ku fali yiri waxaan ana waa la imid yiri waxaana la sameynaa majali haaya iru yiri wareysa laga qaaday waana baxeen lacagteeda waa la isii burcad waxaa sheegaysa maba ogiba marka qofkii tarjumaya tarjumi udhexeeyey baa marka wuxuu yahay qofka wax istawa marinaya ninkan waxa uu sheegaya marka waan sii dabagalay marka waxaan soo helay ilaa iyo shan qof oo kaleeto sidaa oo kaleeto ah oo documentary kale oo ka baxday televisionka norwegianka ah iyo soddon waddan oo kaleeto oo ku jiray isla bashiirkii baa ku jira documentarygaas oo ninkii cadaanka usoo galo leeyahay warniyahow ma ma soo geli karaa ule maya maya ha ka baqin soo fadhiiso de qof waxaan nahay ad is yaqaano soo dhawaawo dawladda wuxuu iska dhigaaba de waaba nin marka waan sii wadnay marka reshajigi sheekada marka waxay nala gashay meelo badan iyo waxyaabo badan marka tiba marka waxaan raha haddii de aan kasoo qaad sidaan oo kaleeto inuu ninkan uu u sameeyo bentan oo hadhowna dee telefishinadii laga soo saaro oo dee ninkii uu noqdo ninka la raadinaya waxaa meel kale meel kale lasii geli kartaa marka sheekada ayaanna marka dib ugu soo noqonaya marka ayaanna marka taabaan ka keenay laakiin waxaanu ka bedelnay burcadnimadii inaan u bedelno terrorism muxuu ahaa al-shabaab argagixisa u bedelno maxaa yeelay taasita way kasii khatarsan tahay marka wixii waa iska fiction ma aha de inkastoo realitygii qeyb ay ka tahay ka dhacday ha marka sheekada ayaan le sidaasay ku timid sheekadana waxa ay ku socotaa su-aal kale taas ha marka sheekada marka waxaan ku base garaynay pirateskaas fayga ah marka ayaanle waa wiil actor ah marka actor caadi ah weeye laakiin actor ma aha rool kasta la siiyo waa actor soomaali soomaalina waa burcad soomaalina waa argagixiso labadaas bes marka loo baahan yahay soomaalia argagixisaa isagaa lasoo waacaa marka waxa uu ka dagaalamaya u leeyahay nimayo ma noqdo wax kaleeto oo ama maad iga dhigtiin ama qof dakhtara ama qof arday ama nooc kasta laakiin labadan iga daaya maalin kasta uga dabwadiin marka tiibaa ninkii dee u shaqeynaya agency wuxuu leeyahay or shaqo kale raadso marka aniga kuma bahaya aniga labaas besaan haya haddaadan rabin adig ku taala marka ninkii dee isku buusan baa marka waxa u imaanaya ninkii fixerka ahaa oo aan hadda aan ka sheegaynay marka sheekada ay ku socoto marka inuu ninkaneeto uu ku yiraahdo ujil dad international oo sameynaya documentary qof al-shabaab ahoo dee weyna la wareysanaya marka waa iska nin dhalinyare lacagna waa lagu siinaya hayuu leeyahy marka sidii uu sameynaya sida inankii aan aan marka hore ku qabtay beenta oo kaleeto inuu beentii sameeyo kadibna dee telefishinada laga soo daayo dee dad soomaali waa la garanayaaye qof un uu garto markaana dee uu noqdo qofkii dee ugu weynaaye la raadiyo wadankoo la yihahdo oo ninkii weynaaye amiirkii baa helnayba oo telefishinku kasoo baxayba waa la gartay dad ninka xaafadda ku dhex jira marka soomaalida la gabagabeeyo la xiro la isku soo aruuriyo marka dhibaato weyn ay kasoo gaarto iyada wixii de markaa dhibaatadiis ay meeshaas ka bilaabato iyadeeda marka si laa ay kusii socoto marka waxay ku salaysan tahay wiil actor ah shaqadii la rabay in aanan heli karaynin laakiin opportunity ka dhex arkay fursad ka arkay inuu u jilo raggan shakada beenta ah maya maxaa yeelay waxaa lagu yiri un meel mugdi meel baan ku fadhiisinaynaa indhahana waa lagaa daboolaya wejiga dee lagu dabooli muxuu ahaa codkaagana waxaa la gelini de haa marka cid ku garanaysa ma laha may beenka mayn ahayn way ka ahayda laakiin maadaama waddanka dhibaatooyin badan ka jirto askarta inta badan ay dadka xiraan ay qabtaan ayaan le gacan baa dhaawac uu ka ahaayo wax kaga dhaceen marka inkastoo wejiga uu duubtay askar baa qabatay dhowr cisho ka hor oo xirtay marka lacagta uu raadinayana maadaama lacagtii lagu soo furtay uu lacagta uu raadinayay dadkii ayaga haya qabteen baa haddana marka marka uu leeyahay allahu akbarta gacantii uu ku haya waxay arkaan dee gacantii dhaawaca haa marka sidii orniyo kaa sidoo mid so uma eko indhaha sidoo ujeedno kii gacanta maalintiisa uma eko kastaan dee ya aan iska feerino marka tiiba marka dhib weyn ugeysanaysa nasiib ma laha marka dhib dhibaataba dhibaatay ugeysaa dhibaataba dhibaatay ugeysaa marka magaca waa wuxuu kasoo horjeedaa wuxuu yahay ayaanle marka makuu dhamaatay ma dhamaystiranya mise weli waxaa ku haray gormaasi loo daawanayaa jabuuti oo kale
ayaan le waktiga hadda xaadirka ah weli waxaa ku socoto shaqo aan rajaynayna haduu ilah yihahdo dhamaadka january inay naga dhamaato sida qorshahanoo a markaan dhamayno bil kadib inaan sii dayno ayaan noo qorshaysan haddii dee kolley haddaba waxaa noo qorsho ahaa laba kun iyo labaatanki inaan noo dhamaado laakiin de saameyntii coronaha iyo waxaabaa dhib weyn noo keenay marka wax kasta iska dhici karaya laga yaaba hadda in dib loogu noqdo oo la yirahdo waa la xiraya shareemooyinkii haddaba meelo badan bay ka dhacdaa laakiin hadda anaka dhankayaga waa boqol kiiba sagaashan noo dhihi karaya waa dhammaad marka inta yaree noo dhimanasaan rajeynayno februaayo meelaha ama march inuu naga dhamaado marka hadda un waa un de cid wax dabada nagaga jiro riixayna ma laha intaasoo sanaan hadda soo sugayna marka wax hadda loo dadajiyo ma jiro markii uu boqolkiiba boqol naga dhammaado qiyaas way iska yara jirtaa laakiin ma foga hadda wax un dee bil ama laba bilood laba bilood ama saddex bilood markay ugu badan tahay
guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa igala qaybgelayay axmed faarax islamarkaana hal abuuray shirkada riya filims oo samaysa filmaan ka hadlaya dhaqanka iyo taariikhda soomaalida anigoo asagal siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahaynaysay tan iyo kulan dambe haddii eebaha awoodar laga helo aan kaga teliya ammaano alla
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sagal siciid faarax wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti oo barnaamijkaasi usoo waramaysay hibada iyo hal abuurka haatanna bal haddii aan eegno dhinaca dhadhaab shaqala-aantu waxa ay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta qaxootiga ku nool xerada dhadhaab ee dalka kenya iyadaoo sidaasi ay jirto ayaa hooyooyin badan ay dhabarka waxay u xirteen sidii ay caruurtooda u raadin lahaayeen quutul daruurigooda ayaga oo maciishada ka raadiya shaqooyinka ay ayagu abuurteen warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyahayaga axmed nuur maxamed cabdulaahi maani cali maxamed waa hooye haysata afar carruura kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab seegeeda ma shaqeeyo waxay dusha u ridatay sidii ay u heli lahayd noolmaalmeedka carruurteeda maadaama uusan ku filayn raashinka gargaarka ay ka hesho hay-adaha samafalka maana ayaa waxay ku gadaa gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhar iyadoo sheegtay in duruufo adag oo dhanka nolosha ay u marto sidii ay u heli lahayd noolmaalmeedka carruurteeda sida ay v o a u sheegtay waxaan nahay hooyooyinka tunka u ritay ama diyaar u noqday inay ilmahooda noloshooda ay maareeyaan dambe odayaasha ma shaqeeyaan nimanka guryaha iska joogaan saas sababteeda marka maadaama annaga aan nahay hooyooyinka ilmahooda mas-uul ka noqday ama tunka u ritay inay ilmahooda noloshooda maareeyaan marka maano maxaa keenay in muddooyinkan dambe ay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan hooyooyinka raadinaya nool maalmeedka carruurta waxaa keenay nimankii oo aan haysanin shaqo ee waxay ka shaqeeyaan aan haysanin oo maanta haddii ninku matacalin uu yahayna shaqo kaloo noloshiisa ku maareeya uu heli karin ama carruurtiisa uu ku maareeya sababtaas ayaa keentay in qaxootiga ay ku soo bataan sababahaas marka markay timaado hooyo carruur haysataa inay suuqa ka shaqayso xero qaxootina ay ku nooshahay bal ka waran nolosheeda bal sawir dadka maxay ahayd dhegaysanaya arrintaas markaan u sawiro waxay u eg tahay hooyadii ilmaheeda noloshooda dhabarka u ridatay haddii maanta dhaqaale aysa haysanin meeshan xero qaxooti ay tahay maanta qaxootigiina aan dhaqaalo ku filan la siinaynin ama kaarkii wax ku filan aan lagu qaadanaynin ama maalmaha qaarkood sida haddoo kaleba moorday la siinaayo danta waxay keenaysaa waxaan u baahan nahay in aan helno wax aan carruurta noloshooda ku maarayno caqabado badan baan la kulmaa maalmaha maalmo ka mid ee intaan suuq suuqa soo aadaan waaya waxaan caruurtii ula laab oo caruurtii waxba aan u waayo aan ula laaban waayo kaarkii wixii aan ku qaaday aan ciya- ciyaalka ku maarayn lahaa waa iska moorday qaababka mar- mararka qaarkood wax nolol ahay leeyihiin male marka dhibkaasaa keenay kareetadii qoryaha eed ma gedi kartid waxaa ku gedid ma haysid goob qoryaha afartan shil la gedi hayaa dhibka aad u badan yahay riya aweys cabdiraxmaan waa hooye haysatay lix carruura seygeedii way kala tageen waxay nolosha carruurteeda ay ku maaraysaa iibinta jibsi waxay sheegtay in arrintan ay ku dhalisay kadib markii ay weysay caanaha carruurteeda sidoo kaleetana aysan haynin cid kaleoo markaasi gacan ka siisa caawinta carruurteeda maadaama sida ay sheegtay ay seygeedii kala tageen waxay v o a u sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay u marto sidii ay carruurteeda ay nool maalmeedka maalintaasi ay u heli lahaayeen nool maalmeedka inaan raadiyo waxaa igu qasbay ilmaha caruurta inaan aan u xamaalo caruurta inaan u xamaalo waxaa igu qasbay caruurtaas dartooda waxaan hagaajiyaa jibsi iyo waxaasaan iska caruurta noloshooda ku- ku maareeyaa caruurta nolol maalmeed bay u baahan yihiin aan nolol maalmeedka waa inaan raadiyaa caruurta aniba ii fadhiyaan sooma marka nolol maalmeedka inaan raadiya saas baa igu- aan ku qasbanaa marka ay timaado hooye xero qaxooti ku nool ka waran caqabadaha kula soo gudboonaada maxay tahay qabadaha ay soo gudboonaadaa waxay tahay caruurta wax walba way u baahan yihiin ilmaha qaxootiga waxay u baahan yihiin nolol maalmeed badan bay u baahan yihiin Eh, xirooyinka raashinka la siinaayo waa raashin aan hadda la isticmaali karin inaad caruurtaada wax alaal waxay u baahan yihiin madarasooyinka eh, kabaha buuga wax walbay u baahan yihiin waa adin nolol maalmeedkooda inay raadisaa raxma nuur abiikar waa hooye haysta saddex iyo toban carruura kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab way kala tageen saygeeda hooyadan saddex iyo tobanka carruura haysata ayaa waxay noloshooda ku maaraysaa iibinta jallaato waxay v o a u sheegtay in subixii ay tagto warshadaha jallaatada lagu sameeyo ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si halkaasi ay uga ambaqaado raadinta nolol maalmeedka carruurteeda iyadoo sheegtay warshadaasi markii ay kasoo heshay jallaatadaasi iyadoo warshadaasi qiimo ka jaban qiimaha ay ku gadayso jallaatada ay uga soo gadato inay ku wareejiso suuqaqa ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si maalintaasi ay uga hesho nolol maalmeedka carruurteeda toban iyo afar aniga aan ku ahay oon jallaato iyo waxaas aan ka- aan ka ganacsada oon wixii oo qaxootigana loogu siinaya inu anficaynin oo inugu filneen oo aniga ilmaheyda u xamaasho marka maadaama aad saddex iyo toban cunug aad haysato adiga afar iyo tobanaad ku tahay aad tahay hooyo raadinayso nolol maalmeedka reerka maxaa kuu dhaliyey inaad nolol maalmeedka carruurta raadiso nolol maalmeedka waxaa igu dhaliya haddaan kolan aabbahan u haynin oo adoonu kala tagnay oon waxba u haynin maxaan ku qabtaa inaan xameelsho oo maxaa la dhihi jiray ilmaheyda nolol maalmeedka aan ka raadiye jallaatadaasaan asdanqas waad waad og tahay maxaa la dhihi jiray hooyo qaxooti joogto inaan ahay oon aabbana aan haysanin oo ilmihiin oo ugu xamaasho oy buugo ay rabaan oo yurifon ay rabaan oo qalimin ay rabaan oo maxaa la dhihi jiray ilmihii inaan horumar aan gaarsiiyo waxbarasho aan tusoon maxaa la dhihi jiray meel saraysa ay ii gaaraan waan jeclahay waana rabaa oo maxaa la dhihi jiray waxay ugu kalifay ilmahaas inaan u shaqaysto hooyo danaysan oo maxaa la dhihi jiray qaxooti joogto oo maxaa la dhihi jiray oon horseed aan haysanin oo meel wax laaga soo diraynin koleyba dhibaatadii ay qabtay waad waad ka war qabteen warshadahan aan dhex galaa tarmuuskeydan wataasadan oon ilmahan horumar oogu raadsan lahaa si waxaan ka helaa saddex ba axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay iyagol bal markana aan qodobkii warkeenna ku celiyo mar kale rasaas culus ayaa ka dhacday xerada ugu weyn ee milatariga burkina faso ee caasimada dalkaasi wagaduugu subaxnimadii axadda maantee ta-a sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaalada wararka ee reuters rasaastaasi ka dhacday xeradaasi sangoole lamazanga ayaa waxaa la leeyahay waxaa degan taliska guud ee ciidamada halkaasi waxa uuna ku dhex yaalaa xabsiga ay ku jiraan askartii ku lugta lahaa iskudaygii afgembi ee fashilmay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii kaasi oo bilowday subaxnimadii shantii aroornimo ee saaka bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda burkina faso alakosuma maiga ayaa lagu xaqiijiyey in rasaas laga maqlay qaar ka mida xerooyinka ciidamada balse waxa ay dowladda beenisay wararka lagu baahiyey baraha bulshada oo sheegaya in ciidamada ay la wareegeen awoodda dalka dowladaasi galbeedka ee bartamaha afrika ayaa ka feejigan afgembi kadib markii askartu ay guulo ka gaareen siddeed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay afgembigii ka dhacay dalalka maali iyo guine milatariga ayaa sidoo kaleeto waxay la wareegeen dalkaasi jaad sanadkii hore kadib markii madaxweynihii dalkaasi idris ibi wadebi uu ku dhintay fulinta dagaal burkina faso ayaa horey waxaa bishani loo xiray tobaneeye askari oo looga shakisan yahay inay maleegayeen qorshaha dowladda lagu afgembinayo waxaana xiritaanka saraakiishaasi ku xigtay isbeddel lagu sameeyey hoggaanka ciidamada bishii diseembar taasi oo falanqeeyayaasha qaarkood ay u arkaan dadaalka uu sameeyey madaxweynaha dalkaasi si uu taageero uga helo gudaha milatariga dalkaasi markana dhegaystayaal dhinacii heesaha haddii bal aan u leexanno waxaan soo qabanaya fanaanka codka baxsan cabdicasiis iskalaaji
nasiibyo umaad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri mid ahaa noloshu waxay tahay aqoon nasiibyaho umaad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqoon kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waan mute macantabanida dhila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maay ogo kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waan mute macantabanida dhila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maay ogo naftayda ayay dirqiin ujeer baad niya jabtiin qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxi neceb hay jabi ruuxi neceb naftayda ayay dirqiin unjeer baad niya jabto qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxi neceb hay jabi ruuxi neceb naftayda ayay dirqiin ujeer baad niya jabtiin qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxi neceb hay jabi ruuxi neceb naftayda ayay dirqiin ujeer baad niya jabto qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxi neceb hay jabi ruuxi neceb aanu naxariis kalgacal naaskeexa ku soor lahaa wadnaa ku nagay lahaa naftiga ku xariiq lahaa aanu hof naxariis kalgacal naasteexa ku soor lahaa wadnaa ku nagay lahaa naftiga ku xariiq lahaa waqtiga nacabigu dariyo oqaygow ima nexe cadaayigu nabay qobka dibkayga kunaxayo naxiyo xuma waan mutee markale hay beer nuglayn waqtiga nacabigu dariyo oqaygow ima nexe cadaayigu nabay qofka ibkayga kunaxayo naxiyo xuma waan mutee mar kale hay beer nuglayn
codkaasi baxsana cabdicasiis iskalaaji iyo heeskaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada maanta oo ad kala socoteen washington anigoo sahar cabdi axmed ah ayaan idinla socodsiinaysay intaynu mar kale dib u kulmi doono afrikada bari xaggeena marka ay tahay afarta galabnimo inta ka horeysa sidaasi iyo nabadgelyo Thank you.